madaxweynaha dalkani kenya william ruto oo galabta la hadlayay qaranka ayaa magacaabay kow iyo toban xubnood oo ka mid noqonaya golihiisa wasiirada cusub isagoo lix xubnood oo ka mid ah wasiiradii hore dib usoo magacaabay wasiirka wasaaradda difaaca dalka ayaa mar kale loo magacaabay aadan barre ducaale halka wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka qaran mar kale loo magacaabay brofesor gidoori kindhiki magacaabista golaha wasiirada kadib waxaan mikrofanka warbaahinta istaa la dhex maray qaar ka mid ah shacabka mandheera sida ay u arkaan in wasiir ducaale iyo wasiir kindhiki in mar kale lagu soo celiyey wasaaradihii ay horay u maamulayeen qaar ka mid ah shacabka mandheera ayaa aad u soo dhoweeyey waxa ayna madaxweyne ruuto oga mahad celiyeen dib u magacaabista wasiir ducaale waa magacayga axmed sheekh cabdi liibaan axmed turji ku nool magaalada madheera odayaasha ganacsatada reer madheera ka mid ah madaxweynaha wuxuu soo magacaabay maanta siaan maqlahay wasaaradihii uu soo magacaabay kow iyo toban wasiiruu maanta ku dhawaaqay sida aan maqlahayno wasaaradahana waxay u badan yihin wasaarada cusub ay u badan yihiin wuxuu soo magacaabay oo soo celi laba wasiir uu soo celi wasiirka aadan barre ducaale iyo wuxuu soo celiyey kindhiki uu soo celi kolley waxaan leenahay madaxweynaha arrintaas iyada ee si fiican buu sameeyey maxaa yeelay baaqii bulshadana waa taxgili oo ma garanaysaa isbedel uu sameeyey raggan aad soo celina waan ku faraxsannahay in la soo celiyo kolley odayaashaas waxqabadkoodii iyo ma garanaysaa shaqadoodii wanaagsaneed unbaa lagu soo celi waxaan leenahay marka arrintaas ma garanaysaa labada nin oo la soo celi kindhiki iyo ducaale in la soo celiyo aad baan u soo dhowaynaynaa waan garab taagannahay weliba khaasatan ducaale meel dheer buu naga joogaa ducaala waa ninka keliya ma garanaysaa aan fiirinayna waa ninka keliya ee ma garanaysaa waddanka kenya culeysyada jira ee ma garanaysaa difaaca meel badan ka fikirhayo wax badan haya waa ninka keliya ee la soo halgamay ruuto zero kala soo bilaabay markii ma garanaysaa culayska uu haystay haddii marka si fudud lagu bixiyo ducaale arrintaas marka waana saamaynaysaa haddii aan nahay soomaalida iyo haddaan nahay muslimka kenyaba aad bay noo saamaynaysaa waa ninka keliya ma garanaysaa culeysyada jira iyo wax badan garab taagan oo muslimiinta u qayliyo oo soomaalida u qayliyo marka waxaan leenahay arrintaas marku inuu soo celiyo madaxweynaha waa ku faraxsannahay ducaalow waxaan leenahay dadaal garabkaada iyaan nahay waan kuu ducoynahay naa ku garab taagannahay waxaad qaban karta iyo wixii awooddaadii wixii ragnimadaada isku dar waddanka waxaan leenahay wax badan ka qabo anigoo magacayga cabdullaahi ah ra'yigayga haddaan ka dhiibto magacaabidda maanta wasiirada oo kenya lasoo magacaabay madaxweynaha waa ugu mahad celinaynaa maadaama uu noo soo celiyo wasiir kenya halka wasiir oon haysanay oo wasiirka difaaca ahay aadan barre ducaala waan ku faraxsannahay soomaalida haliyeyada waay ninkaas maadaama uu madaxweynaha maanta noo soo celiyo madaxweynaha mahadnaq weyn ayaan aan u mahadnaqaynaa waayo annaga waddankan waxaan ku joogno oo wax walba naga difaaca waa ninkan wasiirka aadan barre ducaale dhanka kale waxaa fikirkaas ka duwan qabo cabdiladhiif xaaji yuusuf oo ka mid ah odayaasha mandheera waxa uu xusay in aysan waxba soo kordhin doonin wasiirada dib loo magacaabay horta aniga hadda dad la soo celiyey iyo ku cusubna lasoo qabanayoba waxba waxbama kala dugno waxaan la rabay inay dowladdanayda madaxweynaha ruuto madax u yahay inay ka fikiraan waddankan oo intaas toban iyo dhowr trilyan lagu leeyahay inkamkiisina laba iyo laba iyo konton labay bar trilyon inkamkan uu yahay see lagu soo celinaa marka aniga waxba ima kala dugno haddii baruuto madaxa ka yahay say ku imaadayn unbaan sugaynaa ma ogi hadda ani raji weyn aan qabo ma laha laakiin dowladda waxaa la rabay ti cusban ahaata iyo ti hor lasoo celiyaaba dowlad ummadan ka fikiraysa waddanka ka fikiraysa oo see wax loo see wax loo qabana dhaqaalahan iska dhumaayo oo see see lagu aruurinaa diinta see lagu bixinaa ka fikiraysa un baan u baahannahay marka hadday ikas isxabeeyaanna waa un waa un qaadanaynaa haddii sidii hore ku socdaan kolleyba haddan dhib kale unbaa sii soconaa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta star ismaamulka mandheera